agaasimaha waaxda imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa ka warbixiyey habsami u socodka imtixaanaadka shahaadiga ee ka socda deegaanada jubbaland waxaan ilaahay subxaana wa tacaala uga baryayaa ardayda soomaaliyeed khaasatan ardayda dowlad goboleedka jubbaland in imtixaankoodu uu si guud ugu soo dhammaan doono nabad waxaan rajaynayaa in ay shuruucda si guud ay u hoggaansamaan oo maaragtay ay ilaaliyaan deganaanshaha iyo habsami u socodka imtixaanaadka inay maaragtay ay u hoggaansamaan maan rajaynay su-aasha haddaan ku soo noqdo si guud imtixaamku wuxuu ku bilowday nabad taarikh afar iyo toban bishan maanta waa maalinkii afraad ee imtixaamku uu socdo ilaa iyo hadda markii laga reebo caqabaad yar yar oo iska imtixaam uu leeyahay waayo wax laga shaqaynhayo waa howl culus oo aan fududayn culeysyana waa wax iska iman karayaan marka ilaa iyo hadda si nabadu ku socdaa dhibaato weyn oo la xallin waayana si guud ma jirto waxaa aad u nolo shaqaynaya oo ka shaqaynaya ciidamada ammaanka oo maaragtay hawshaasi u taagan boqolkiiba boqol ilaa iyo haddana waxay wax ku socdaan si wanaagsan caqabadna way jiraan xoogaa waxaa ku daahay sida ay ku cabanayeen waxaa ku daahay baaritaankii wakhtiga markuu dhacayna albaabka waa la xiray ugu dambeyntana ilaahay fadligii waanu isla hadlinay mas-uuliyiintii meeshaa joogay iyo maaragtay kormeeri guud ee imtixaanaadka gacanta ku hayay waanan waanan isla hadlinay insha allahu tacaala way jireen xoogaa caqabaadka marka annagoo kaashanayna amniyaadka iyo marka si guud booliiska jubbaland hawshaasi si nabada oo xasiloon bay ku soo dhammaatay waxaa jiray qof ku dhaawacmay oo wax ku gaaray ilaahayna waxaan uga rajaynayaa subxaana wa tacaala in uu u booga dhayo annagoo la kaashanayn heer federaal ayaanu isla xalinay si guudna ardaydii maadadii ayadahayd ee markaa buuqu ka taagnaa oo cabashada ay ka qabeen way galeen wayna sameeyeen waana loo fasaxay ilaa idankiina waxaan ka rajaynaynaa in aysan saameyn ku yeelin maadaama mas-uuliyiintii aan ka wada hadalay wixii dhanka ardayda ahaana ay maaragtay ka qoomamaynayaan oo ay la taagan yihiin waan ka xunnahay runtii xarunta ama xarumaha imtixaanaadka lagu gelayo waxaa suuragala inay shakhsiyaal yaryar oo farakutirisa ay abaabul sameeyaan waxaana suuragala abaabulkaa yar inuu saameeyo xarunta inteedii kale ma rajaynayno mana rajaynayno sinaba in arday soomaaliyeed